golaha midooda musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan banaanbaxyo nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka dahsoon jimcaha soo socdo hadalkan ayaa waxay uga dhawaaqeen shir jaraa-idoo maanta ay ku qabteen magaalada muqdisho wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi xubnaha midowda musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada banaanbax nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen guddoomiyaha midowda musharaxiinta oo ah madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed oo maanta warfidyaenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay banaanbixii jimcihii aynu kasoo gudubnay muqdisho ka dhacay waxaana uu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay kasoo qaybgalka banaanbax kale oo jimcaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka dahsoon waxaan rabaa inaan ugu hormariyo sidaan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuriya dadka soomaaliya dhammaantood ay leeyihiin mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada lama farageli karo dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso laakiin sagaal iyo tobankii waxaa dhacay nasiib darro isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan xilli xiran tii ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaay inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed in laisku daya in la dilo meeshaas dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay hantiyaa ku burburtay ummad ayaa la arbibixiyey welina ma muuqato garaawsho in farab dhacay marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabdaceennii iyo xuquuqdii aan u taagnayn sharaf oo ahayd in uu suuro galo banaanbax nabadeed oo dadka soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahayd tulaca dalabeeyey dadjirka baxsan insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta jimca marka dadka soomaaliyeed meelay joogaan waxaan ugu baaqayna inay kasoo qayb qaataan shariif sheekh axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xorriyadda hadalka iyo dariiqa dowladnimada soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kelitalisnimo waxaana uu dhanka kale damaca midowda musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo dariiqa dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo dictaatoriyad iyo xorriyadla dagaalan iyo dowlad burburin dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadi mabaadida ugu horeysana waa xorriyaadka dalka xorriyaadkaasna waxaa kafaalo qaaday sharciga dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda taas waxaan rabaa halkaas in aweyno arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkaan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabada isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sarreynta sharciga ama dastuurka marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaata gaarto waxaadna ka garan kartiin annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhacaayo wax ka balan aan sameyn waxaan doorannay waxaa dastuurku noo ogolyahay inaan ku ekaano fursad siina dadka soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo taas ayaana dhaca mabdacaas mabda cusub ma aha waa mid shala aan aaminsanayn maanta waa aaminsannahay biri waa aaminsannahay waa la noolaanaynaa waa la dhimanaynaa dadkaan ugu yeeraynaa ugu dambeyntii guddoomiyaha midowda musharaxiinta shariif sheekh axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray toddobiyo tobankii sebteembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn waxaan aragnaa sebtiin sebteembar inay sii dhimanayso waxayna usii dhimanaysaa in realitiga layska indhatiraayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xaliyo inaan waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun caskari ama xukun military waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dhalinyarada soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan military boolis nabad sugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo mabaadidaas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dambiilayaal marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn intaas waxaan rabaa inaan sii dhe sii dhaafsiiyo maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa camarka qaadan ila madaxweynaha waktigiisu waa dhamaan madaxweynaha ayaa taliyaha guud oo ciidamada madaxweynaha waktigiisu waa dhamaan sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu xafiiska joogaya afar sano oo ka bilaabata maalinta la qaadiyo marka afarta sano waa dhammaa yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda dhaqaalaha inkastoo midowda musharaxiintu ay ku baaqeen in jimcaha soo socda magaalada muqdisho lagu qabto banaanbax kale oo ka dhici doona taalada daljirka dahsoon ayaa misena waxaa jirta in dowladda soomaaliya ay horey u joojisay dibadbaxyada sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban iyo sidoo kale inay rabshado ka dhasheen banaanbixii sagaal iyo tobankii bisha lagu waday inuu muqdisho ka dhaco xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhegaystayaal waxaa naga xusuusanaya in idaacadda v o eda ee la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya si ay dhankooda dhacdooyinkii ugu dambeeyay uga jawaabaan balse noomaysa suuroobin ilaa iyo haatan inaan waraysi la yeelano marka ugu horeyso oo inoo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa